بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه وعو باب يا من صلى قفك تكذا في فروج حرير حرير مرة حريرة أما جاكيت ديرو حريرة أو قدال كفرا فروج كوامتك قدال كفرا قدال كجيحا uma nazacahu kadibna iska siiba ayuu baabiya qofkii ku tukada xariirta uma nazacah kadibna iska siiba qaala xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf qaala xadaanaa leyth can yaziid bni abi xabiibin can abi lkhayr abulkhayr magacii gadaal fadhiya jihadan abulkhayr ya axsanta magaciisa waa martad ibn cabdillaah alyazani can cuqbat bni caamirin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi uhdii uhdiya ila اnnabiyi salى اllahu alayhi wasalama faruuju xariirin faruuj waa furnaanta ay gadaal ka furan tahay bimacnaa waa alqubaءu اlmufaraj min khalf ama alqaba alqabaa horaan usoo marnay waa maro culimmadu ay ku macneeyeen in dharka laga duulgashto macnaa waa jaakeed dheer waaye laakiin wuxuu ka furan yahay gadaal waayna jiraan jaakada noocaasoo gadaal ka furan taasaa waxaa la yidhahdaa faruuj xariirowna ka samaysan yahay furnaanshuhu waa faruujka gadaaluu ka furan yahay laakiin waa min xariir oo xariira laga sameeyey falabisahu nebigu sala allahu alay waslam waa labistay fasallaa fiihi waa ku tukaday uma insarafa kadibna salaadii ayuu ka baxay fanazacahu waa siibay nascan shadiidan siibi daran kalkaarihi lah sida mid nacay oo kale ayaad moodaa nebiga alai sala slam macnaha wuxuu u siibay si daran oo ay ka muuqato karaahiya nacayb wa qaala wuxuu yidhi laa yenbagii haada lilmuttaqiin kani uma suubana mana u habboona dadka muttaqiinta ah cuqba ibni caamir radi allahu canhu wuxuu yidhi uhdiya ila nnabiyi uhdiya muusan sheegin cidda nebiga u hadiyeysay calayhi salaatu wasalaam laakiin culammadu waxay yidhaahdeen waxaa nebiga u hadiyeeyey calayhi salaatu wasalaam nin la yidhaahdo ukaydir ibna cabdilmelik ukaydir ibna cabdilmelik saaxibu dowmat ljandal meesha la dhihi jiray dowmatuljandal ninkii u saaxiibka ahaa ee haystay ayaa nebiga usoo hadiyeeyey sala allahu calayhi wasalam ninkaas marka waxaa la yidhahdaa ukaydir ibna cabdilmelik waxayna culimmadu kusii tacriifiyaan saaxibu dowmati ljandal dowma bifatxi daal cinda almuxadisiin muxadisiintu sidaasay ugu dhawaaqaan dowmat ljandal culamaa luga ayagu waxay ugu dhawaaqaan bidami daal oo waxay yidhahdaan saaxibu duumati ljandal duuma oo da-da ay godayaan ninkaasaa nebiga sala allahu alayh wasalam usoo hadiyey maradan xariirta ah rasuulka sala allahu calayh wasalam waa labistay salaadii buu ku tukaday markuu salaadii ka baxana waa iska siibay nascan shadiidan kalkaarihila wuxuuna raaciyay hadalkan laa yenbagii haada lilmuttaqiin arrinkan uma suubana dadka muttaqiinta ah arrinkan u suubanayn waa maxay waa inay xariir labistaan waxay yidhahdeen culummadu rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu labisanayay waa intaan la xarimin xariirta ka hor xariirta intaana ragga laga xarimin horte ka hor ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam labistay markuu ku tukaday ayaa loo waxyooday nebiga sala allahu calayh wasalam lana loona sheegay in xariirta ay xaaraam ka tahay cala arijaal markaasaa taxriimkeedu yimid oo la sharciyeeyey waxaana arrintaa caddaynaya xadii xadiidu jaabir radia allaahu canh oo ku jira fii saxiixi muslim xadiidu jaabir oo ku jira fii saxiixi muslim markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tukaday faruuju xariir wuxuu yidhi jaabir uma nasaca kadibna nebigu waa siibay sala allahu calayh wasalam wa qaala nahaanii canhu jibriil jibriila iga reebay ayuu yidhi markuu siibay nebigu sal alla ly slam wuxuu raaciyey jibriila iga reebay nahaanii canhu jibriil marka maxay caddaynaysaa markuu ku tukaday kadib in laga reebay rasuulka sala allahu calayh wasalam alimaamu nawowi raximah llah fii sharxi muslim wuxuu yidhi wahada lubsu lmadkuur labiskan la sheegay oo lagu sheegay fi xadiidi cuqba ibni caamir oo xadiidka hadda aan akhrinay wa hada lubsu lmadkuur fi hada alxadiid kaana qabla taxriimi alxariiri cala alrijaal wa hada lubsu lmadkuur lubsigan la sheegay buu yidhi fii hada alxadiidi xadiidkan lagu sheegay kaana qabla taxriimi alxariir waxay ahayd intaanan xariirta laga xarimin cala arijaali ragga ragga intaan xariir laga xarimin ka hor ayay ahayd walacalla awala annahyi waataxriim waxaana laga yaabaa buu yidhi nahyiga ugu horreeyey iyo taxriimkii ugu horreeyey kaana xiina nasaca inuu ahaa markuu nebigu siibay sala allahu calayhi wasalam marka ugu horraysa nebiga laga xarimay oo la xarimay xariirta ragga laga xarimay waxay ahayd markuu markuu nebigu siibay sala allahu calayhi wasalam qabla daalika xaaraan ma ahayn idan rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu u labistay haddii la yidhahdo maxaa la leeyahay wuxuu labistay qabla taxriim wuxuuna siibay markii loo sheegay inay xariirtu xaaraam tahay wuxuuna raaciyey laa yambaqii hada lilmuttaqiin dadka muttaqiinta arrintan uma suubana mana u bannaana inay xariir labistaan waxaa laga hadlaya waa muttaqiinta ragga ah amaa dumarka xariirtu waa u xalaal nebigaana caddeeyey sala allahu calayhi wasalam in dumarka xalaal ay u tahay xaafid ibnu xajar wuxuu yidhahday raximah llah waidaa taqarara haada laftirkiisu wuxuu ka hadlay arrinkii hadda aan sheegayno ah intaan intaana la xarimin inuu nebigu labistay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi waidaa taqarara haada falaa xujata fiih arrintaanu hadday sugnaatay oo la taqriiriyey oo ay caddaatay nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu labistay intaana la xarimin ka hor falaa xujata fiihi wax xujaa xadiidkan uguma sugna liman ajaaza asalaata ciddii bannaysay in salaad lagu tukado fii hiyaabi alxariiri dharka xariirta wax xujaa uguma sugna likownihi sala allahu calayhi wasalam lam yucid tilka asalaa ahaanshaha nebiga sala allahu alay wasalam uu ahaa midaan soo celin salaadaas yacnii qolaa waxay yidhaahdeen salaada in lagu tukado dhar xariira waa bannaan tahay oo maxaa tusinaya waxay yidhahdeen nebigu markuu ku tukaday sala allahu alay wasalam salaaddii kuma soo celin warkooda xujo ma yacni arrintaasi xadiidka wax xujo uguma sugna qoladan lianna tarka icaadatihaa maxaa yeelay soo celin la-aanteeda likownihaa waqacat qabla taxriim waxay ahayd buu yidhi inay dhacday taxriimka hortii wuxuusan nebigu u soo celin salaada calayhi salaatu wasalaam waa in taxriimka hortii arrintaana ay dhacday uu nebigu labistay sala allahu calay wasalam amaa bacda amaa markii la xarimay kadib fa cinda aljumhuuri tujzi'u jumhuur lculamaa agtooda way gudaysaa oo salaaddii waa saxiixa laakiin maca taxriim laakiin ayadoo lala qabo labiska inuu xaaraam yahay ayay salaaddu ansaxaysaa jumhuurulculamaa waxay leeyihiin qofka hadduu xariir ku tukado salaaddiisu waa saxiixa maca alihmi ayadoo lala qabo in qofkaas inuu yahay qof dembiila waa aasim mana u bannaanayn inuu xariir ku tukado hadduu qof raga yahay laakiin haddayba dhacdo inuu ku tukado salaaddiisa waa saxiixa laakiin waa dembiile saasaa jumhuurtu leeyihiin wax salaada ku soo celin maayo cinda aljumhuur wa can maalikin maaligna waxaa laga wariyey yuciidu fi lwaqti salaadda waa ku soo celinayaa fi lwaqti waqtiga dhexdii macnaha salaadda waqtigeedu hadduusan bixin waa ku soo celinayaa salaadda maalig sidaasuu qabaa sida sawaabka waa qowl jumhuur maxaa yeelay nahyigaani u noqon maayo ilaa daati alcibaada ee wuxuu u noqonayaa ilaa shayin khaarijin min alcibaada baabu salaati fi thawbi alaxmari wuxuu baabu yahay salaada lagu tukanayo fi thawbi alaxmari dhar gaduudan xadaanaa muxamed ibnu carcara qaala xadaanaa cumar ibni abi zaa'ida wuxuu la dhashay zakariya ibni abi zaa'ida cumar ibni abi zaa'ida alwaadici alhamdaani alkuufi wuxuu la dhashay zakariya ibni abi zaa'ida can cawn ibni abi juxayfa assuwaa'i can abiihi abu juxayfa radia allahu canh qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allah sala allahu alayh wasalam fii qubatin xamraa waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku sugan fii qubbatin teendho xamraa guduudan min adamin oo ka samaysan harag wa ra'aytu bilaalan bilaalna waan arkay buu yidhi oo akhada soo qaaday waduu'a rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam biyihii nebiga uu ku weysaystay calayhi salaatu wasalaam wara'aytu nnaasa waxaan arkay dadka oo yabtadiruuna u kala degdegaya daalika daaka alwaduu biyaha nebiga uu ku weysaystay dadka u kala tartamaya ayaan arkay faman asaaba minhu shay-an qofkii shay ka asiiba oo biyahaasii wax ka haleela tamasaxa bihi waa isku masaxayay waman lam yusib minhu shay-an qofkaana wax ka asiibin akhada wuxuu ka qaadanayaa min balali yadi saaxibih saaxiibkiisa gacantii qoyaankeeda ayuu ka qaadanayay waduuga hadda waa biyihii nebigu ku weysaysta ma ahan biyo weyse ahaan loo soo wado nebigu waa weysaystay calayhi salaatu wasalaam biyahana waa biyo ka soo daatay xibnihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu weysaysanayo waxay saxaabada u kala tartamayeen marka biyahaas nebiga uu ku weyse qaatay oo xibnihii nebiga sala allahu calayhi wasalam ka soo dareeray ee weel ay u dhigteen saxaabadu bilaalna uu soo qaaday ayay u kala tartamayeen qof walba inuu nasiib ka helo si uu u barakaysto aahaartii nebiga sala allahu calayhi wasalam dadku waxay ahaayeen marka kuwa biyihii haleela oo qaar ka mida hela qofkii hela tamasaxa bihi waa isku masaxay qofkii gaari waaya oo biyahaasi heli waaya mid isku masaxay oo biyuhu weli ka qoyan yihiin ayuu asna gacanta ka marsanaya si uu qoyaankaas wax uga gaaraan oo aataartaas nebiga calayhi salaatu wasalaam barakadiisa uu wax uga helo arrintaasi maxay khaas ku tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam atabaruk biaahaari nebiy sal lla ly slam a xadiidka tusinaya uma ra'aytu bilaalan kadibna waxaan arkay buu yidhi bilaal akhada soo qaaday canazatan ul ayuu soo qaaday afka horaa bir uga jirta ushaasi canaza la yidhahdaa farakazaha nebiga ayuu u turay calayhi salaatu wasalaam nebigu meel uga taagay wa kharaja nebiyu sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa soo baxay fii xullatin xamraa asigoo ku sugan xullo gaduudan oo isku jooga xulladu waa isku joog mushamiran xaaluu yahay mid xaydxayto marada kor u qaatay sallaa ila alcanazati wuxuu u tukaday ushii xaggeeda binnaasi dadka ayuu dujiyey ragcatayni laba ragco ushaasi dantuu ka lahay waa maxay sutrow ka dhiganaya calayhi salaatu wasalaam wa ra'aytu nnaasa waxaan arkay buu yidhi dadka waddawaabba iyo daabooyinka yamuruuna inay hor inay marayaan min bayni yaday alcanaza usha horteeda inay marayaan usha gadaasheeda ayaa dadka iyo xooluhuba maraaya maxaa yeele qofka hadduu sutro samaysto wuxuu ilaashanayo waa maxay oo dadka ka celinayo iyo xoolahaba asiga iyo sutrada inta udhaxaysa laakiin khalfa sutra wixii sutrada ka shisheeya wax shaqaa kuma laha hadday xoolo maraan iyo hadday dad maraan intaba wuxuu ilaashanayaa salaadiisa waa asiga iyo sutrada inta udhaxaysa marka dadka iyo xooluhuba waxay marayeen sutradii nebiga sala allahu calayhi wasalama gadaasheeda nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu wata fii xullatin xamraa ayaduuna salaada ku tukaday shaahidka bukhaarina waa halka jawaazu salaa fi thawbi alaxmar waa inay bannaan tahay in lagu tukado fi thawb alaxmar hadda ka horna waxaan soo marnay in nebigu nahiyey sala allahu calay wasalam maryaha gaduudan oo la labisto sideedaba xadiidkan hadda waxaa ku jirta inuu watay fii xullatin xamraa culammada qaar waxay ku macneeyeen ama ay ku jamciyeen fii xullatin xamraa waxay yidhahdeen khutuud iyo calaamado gaduudan ayay lahayd laakiin ma ahayn madow khaalisa yacni gaduud khaalisa ma ahayn gaduudku waa ku jiray laakiin gaduud khaalisa ma ahayn wuxuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaamna waxay dhaheen waa axmarka khaaliska ah oo midab kale uusan wehlin baabu salaati fi sutuuxi walmimbari waalkhashab wuxuu baab yahay salaada lagu tukanaya fi sutuux asutuux waa jamcu sadxin sadxiguna waa dhismaha korkiisa waa guriga dushiisa walmimbari iyo mimbarka salaada lagu tukanayo ayuu baabu yahay waalkhashabi iyo qoray qoryo dushood in lagu tukado mimbar dushii in lagu tukado iyo sadxiga in lagu tukado ma bannaan tahay mase ma bannaana ayuu baabu yahay baabku macnaheed waa bannaan yaha waa baabu jawaazi salaa fi sutuuxi walmimbari waalkhashab maxaa yeele adilada uu keenayo intaba waxay tusinaysaa in waxyaabahaas in lagu tukadaa ay bannaan tahay qaala abu cabdillaah abuu cabdillaahi wuxuu yidhi waa albukhaari raximahu llah walam yara alxasanu ba'san xasan wax dhibaataa uma arag alxasan ibn abilxasan albasri wax dhiba uma arag buu yidhi an yusallaa in lagu tukado cala aljumdi barafka dusha in lagu tukado waalqanaatiri iyo buundooyinka dushooda in lagu tukado wa in jaraa taxtahaa hoosteedaba ha qulqulaano ha socdaano bowlun kaadi ow fowqahaa ama dusheeda kaadi ha marto ow amaamahaa ama horteeda intaba idaa kaana baynahumaa haddii ay u dhaxayso sutratun wax kala asturayo oo u kala teedayo yacni kala dhex galaya hadday u dhexeeyaan xasanulbasri wuxuu leeyahay qofka inuu meel buundaa uu ku dul tukado waa u bannaan tahay buundada hoosteedaba kaadi iyo saxare iyo nijaasaadba ha maraan cala aljumdi inuu ku tukado baraf dushiina waa u bannaan tahay wixii hoos marayaba ha hoos maraan ama ha hoos maraan ama ha kor maraan buundada dusheeda haddii ay kor marayaan waxyaaba nijaasaad ah laakiin qofkaasi nijaasadu xaa'il oo u dhaxeeyo saatir iyo wax kala asturay ay u dhaxeeyaan salaaddiisu waa salaad saxiixa ah masalan meel biyo marayaan yacni meel kaadidu ay marayso oo buundo laga dul dhisay buundadaa dusheeda waa ku tukan kartaa ayadoo kaadidu ay hoos marayso hoos qulqulayso waa ku bannaantaha inaad ku tukato salaaduna waa salaad saxiixa buu leeyahy wasallaa abuu hurayrata abuu hurayrana wuxuu ku tukaday calaa sakfi lmasjidi masaajidka dushiisa bisalaati limaami imaamka salaaddii ayuu la tukaday imaamku salaadda ku xihanayay laakiin wuxuu ku tukanaya masaajidka dushiisa macnaheedu waxaa waaya imaamka kaa hooseeya waa la tukan kartaa salaadana waad ku xihan kartaa hadduu kaa sarreeyo oo meel kaa sarraysa uu ku tukanayana salaadda waad ku xihan kartaa waa la tukan kartaa abu hureyra radi allahu canhu atarkiisa wuxuu tusinayaa imaamka inuu hooseeyo maxaa yeele qofka hadduu saqafka ku sugan yahay asiga imaamkiyaa hooseeya imaamkaa hooseeya haddana maca daalika wuxuu la tukanayaa bisalaati alimaam maaha inuu ka goostay salaaddii imaamka ayuu ku tukanaya imaamku ugu xihan tahay salaadda laakiin masaajidka dushiisuu ku tukanaya wa sallaa ibnu cumar ibnu cumarna wuxuu ku tukaday cala thalji baraf dushii ayuu ku tukaday aaaarta marka waxay tusinayaan inta shiiku u baabeeyaba inay mashruucta waxaa noo dhimo waa maxay cala sutuux waa la sheego asarka abu hureyra radi allaahu canhu ayaa caddaynaya walmimbar iyo walkhashab labaduba waa noo imaanayaan axaadiiay ku imaanayaan mimbar dushii in lagu tukado iyo qoryo dushooda in lagu tukado xadaanaa cali bni cabdillaah almadini qaala xadaanaa sufyaan sufyaankan yaa waaye waa ibn cuyayna cali bn cabdillaah can sufyaan waa ibn cuyayna waa qaacida qaala xadaanaa abu xaazimin ayaasin abu xaazim waa kuma abu xaazim can sahl ibni sacd waa salama ibni dinaar abu xaazim can sahl waa salama ibni dinaar qaala wuxuu yidhi sa'aluu sahl ibni sacd sahl ibni sacd ayaa waxay weydiiyeen min ayi shayin ilmimbar mimbarkii nebiga calayh salatu wasalaam muxuu ka samaysnaa faqaala wuxuu yidhi maa baqiya binnaasi dadka kuma harin aclamu minii qof aniga iga aqoon badan huwa mimbarku nebiga calayhi salaatu wasalaam min asli lghaaba aslu waa shajara xaafid ibn xajar wuxuu yidhahda waa geed macruufa oo ka baxayay magaalada madiine agteeda alghaaba waa howdka howdkii madiine agtiisa ahaa geedka ku yaalle la yidhahdo aslu lghaaba geedkaasaa laga sameeyey buu yidhi camalahu waxaa sameeyey fulaan mowlaa fulaana hebel ayaa sameeyo addoonkii hebla ah lirasuuli llaahi sala allahu calay wasalam nebigu u sameeyey sida axaadiista qaar ku timidna ayadaa nebiga u timid sala allahu calay wasalam markaasay tii rasuulka ilaahay waxaa ii jooga addoon najaara oo farsamo yaqaana ka warran bay tihi haddaan kuu sameeyo mimbar aad ku istaagto ood ku dul istaagto markaa dadka la hadlayso ood u khudbaynayso nebiguna calayhi salatu wasalaam waa ka codsaday kadibna addoonkii ayaa nebiga u sameeyey sala allah alay slam mimbarka wa qaama calayhi rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ku dul istaagay xiina cumila markii la sameeyey wa wudica oo la dhigay meeshii loogu talagalo la dhigay fastaqbala alqiblata qiblada ayuu nebigu qaabilay sala allahu calay wasalama wa kabara waa takbiirsaday wa qaama annaasu khalfah dadkuna gadaashiida gadaashiisa ayay istaageen fa qara'a nebigu calayhi salaatu wasalaam waa akhriyay wa rakaca waa rukuucay wa rakaca annaasu khalfahu dadkuna gadaashiisa ayay rukuuceen uma rafaca ra'sahu kadibna madaxiisao kor u soo qaaday intaa wuxuu saaran yahay mimbarka uma rajaca alqahqara kadibna gadaal ayuu u soo degay nebigu calayhi salaatu wasalaam gadaal gadaal usoo degay maxaa yeele laguma dul sujuudi karo mimbarka laakiin wixii qiyaamaya istaaga waa lagu dul taagnaan karaa markii sujuudda la gaaray nebigu calayhi salaatu wasalaam mimbarka waa ka soo degay fa sajada wuxuu ku sujuuday cala alardi dhulka ayuu ku sujuuday uma caada ila lmimbari kadibna mimbarkii ayuu u noqday uma rakaca kadibna waa rukuucay uma rafaca ra'sah kadibna madaxiisao kor u soo qaaday uma rajaca alqahqara waa ragcadii labaad kadibna gadaal ayuu usoo baxay xataa sajada bilardi ilaa oo dhulka ku sujuuday fa haadaa sha'nu kani waa arrinkii nebiga calayhi salaatu wasalam macnaha waa sha'nigii ku saabsanaa mimbarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waxaa ku jira asalaa cala lmimbar mimbarka dushiisa in lagu tukado isla xadiidkana waxaa ku jira asalaa cala alkhashab maxaa yeeley mimbarka muxuu ka samaysnaa min khashab uu ka samaysnaa nebiguna sala allahu caleyh wasalam waa ku dul istaago waanu ku dul tukaday qaala abuu cabdillaah abuu cabdillaah wuxuu yidhi qaala cali ibn almadini cali ibn almadini wuxuu yidhi sa'alanii axmed ibnu xambal raximah llah axmed ibnu xambal ayaa i weydiiyey can hada alxadiidi xadiidkan ayuu wax iga weydiiyey qaala wuxuu yidhi axmedaa dhahaya fainamaa aradtu waxaan doonaya ana nabiya sala allahu caleyh wasalam kaana aclaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka sarreeyey min annaasi dadka falaa ba'sa wax dhiba ma lahan an yakuuna alimaamu inuu imaamku ahaado aclaa mid ka sarreeya min annaasi dadka bi hada alxadiidi xadiidkan dartii xadiidka fiqigu kala baxay alimaam axmed raximah llah markuu cali bn almadini xadiidka weydiiyey kadib wuxuu yidhi waxaan rabay nebiga sala allahu alay waslam macnaha fiqigu ka rabay waay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa aclaa min annaas mid dadka ka sarreeya maxaa yeele markuu mimbar ku dul tukanaayo dadka waa ka sarreeya idan meeshaa waxaa laga qaadanayaa buu yidhi falaa ba'sa an yakuuna alimaamu aclaa min annaas wax dhiba ma lahan imaamku inuu dadka ka sarreeyo meel jamaacada ka sarraysa inuu imaamku istaago ku tukado wax dhibaataa ma lahan maxaa u daliila wuxuu yidhi bihada alxadiid xadiidkaana u daliil qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi faqultu yaa dhahaya cali bn almadini ina sufyaan ibna cuyayna sufyaan ibnu cuyayna kaana wuxuu ahaa yus'alu can haada mid arrinkan la weydiiyo kaiiran in badan falam tasmachu minhu kama maqlin miya axmedow adiga sufyaan ibnu cuyayna qaala axmed wuxuu yidhi laa maya aniga xadiidkan oo dhammaystiran kama maqal qaala laa markuu leeyahay imaam axmed xadiidka dhammaantii ma aha laakiin waa xadiidka bacdi ka mida ayuusan ka maqal bacdi kale waa ka maqle alxaafid ibn xajar raximah اllah wuxuu yidhaahday صariixun fi ana axmed lam yasmac hada alxadiid min ibni cuyayna markuu yidhi falam tasmachu min axmedna uu ku jawaabay laa waxay sariix ku tahay ay ku caddahay buu yidhi fi ana axmed ibni xambal lam yasmac hada alxadiida xadiidkan inuusan ka maqal min ibni cuyayna ibni cuyayna inuusan ka maqal kelimadiisa laa bay ku cadda waqad raajactu musnadah waxaan muraajiceey on dib ugu noqda buu yidhi musnadkii axmed fawajadtuhu waxaan helay qad akhraja fiihi xadiidkan inuu soo saaray axmed can ibni cuyeynana uu ka wariyey xadiidkan axmed waa soo saaray asoo ibnu cuyeyne ka warinaya halkaanna muxuu yidhi markii la yidhi ma ka maqashay wuxuu yidhi maya faqad akhraja fiihi can ibni cuyeyne bihada alisnaad min hada alxadiid wuxuu wariyey marka qowla sahal kaana almimbaru min atli alghaaba faqad axmed wuxuu wariyey uu ka wariyey sufyaan ibnu cuyeyna sanadkaana uga wariyey ilaa sahal ibni sacd inuu sahal yidhi kaana almimbaru min atli lgaaba faqad intaas keliyuu axmed wariyey fatabayana waxaa caddaaday buu yidhi xaafidku ana almanfiya fii qowlihi falam tasmachu minhu qaala laa manfiga waxaa waaye jamiicu alxadiidi xadiidka dhammaantii laa bacduhu ma aha xadiidka barkii markuu imaamu axmed leeyahay laa ma maqal muxuu ula jeedaa xadiidkaoo dhan sufyaan ibnu cuyayna kama maqal laakiin xadiidka bacdigii ma ka maqlay axmed ibnu xambal can sufyaan waa ka maqlay inuu ka maqlo waxaa caddaynaya fii musnadihi uu ku soo saaray asagoo ibnu cuyayna ka warinaya laakiin fi lmusnad wuxuu ku soo saaray inta hore kaana almimbaru min atli lgaaba intaas laakiin qisadan wada xidhiirta oo ku saabsan nebiga sala allahu calayh wasalam inuu mimbarka koray saxaabadana fowqa almimbara soo saaran uu salaada dujiyey nebiga calayi salatu wasalaam imaam axmed kama maqal can ibni cuyayna waxa fiqiga uu axmed ka qaatay ma xadiidka qaybtiisa hore amase waa qaybta dambe salaada ku saabsan waa qaybta salaada ku saabsan markii la yidhi qaybtaas mawaadan sufyaan ka maqal wuxuu yidhahda maya qaybtaas aniga sufyaan kama maqal marka warka axmed isma khilaafayo warka axmed isma khilaafayo inuu yidhahda laa haddana uu axsoo ibnu cuyayna ka warinaayo uu ku soo saaro fi lmusnad isma khilaafsana wuxuu anfiyey waa jamiicu alxadiid laa bacdu ma ahan xadiidka barkii ee xadiidka dhammaantii ayuu anfiyey inuu dhammaantii ka maqle qaala xadaanaa moxamed ibn cabdiraxiim almacruuf bisaaciqa qaala xadaanaa yaziid ibnu haaruun abu khaalidin alwaasiti qaala akhbaranaa xumaydun awiil xumayd ibna abi xumayd aطawiil maxaa طawiil loo yidhi ibraahim aw ibraahim jayte maxaa loo yidhi aطawiil liannahu kaana طawiila miya ha xumayd kalaa jiray oo gaaban xumayd kalaa jiray oo xumaydun qasiir la dhihi jiray marka haddii xumayd la sheego labadii xumaydaa isku qaldamaya kaasaana sii gaabnaa kan sidaa darteeda waxaa loo yidhi tawiil tawiilku markaa waa nisbi ee ma ahan inuu dheeraa mutlaqan ma aha lam yakun bi lam yakun bitawiil ma ahayn mid dheer lam yakun tawiilan can anas bni malikin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam saqطa can farasi nabiga calayhi salaatu wasalaam faraskiisa ayuu ka dhacay fajuxishat saaquhu waxaa la dhaawacay saaquhu shanshadiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam aw katifuhu ama garabkiisa wa aala min nisaa'ihi dumarkiisana waa uu ka dhaartay shahran mudabila wuxuu ka dhaartay mudabila inuu dumarkiisa u tago ayuu nebigu ka dhaartay calayhi salaatu wasalaam fa jalasa wuxuu fadhiistay fii mashrubatin lah almashruba waa alghurfa almurtafica yacni waa qol meel sare ku yaallo dalcada darajatuhaa qurfadaas ama qolkaasi jaranjaradeeda min juduucin waxay ka samaysnaayeen laamaha geetimireedka fa ataahu asxaabuhu saaxiibadii ayaa u yimaadeen yacuudu yacuuduunahu ayagoo nebiga soo booqanaya fa sallaa bihim nebiga saxaabadii ayuu dujiyey jaalisan asigoo fadhiya wahum qiyaamun xaalay yihiin kuba taagan falamaa sallama markuu salaamo noqsaday qaala wuxuu yidhi innamaa jucila alimaamu imaamku waxaa loo sameeyey liyu'tama bihi si loogu daydo faidaa kabbara hadduu takbiirsado fakabbiruu takbiirsada waidaa rakaca hadduu rukuuco farkacuu rukuuca waidaa sajada hadduu sujuudo fasjuduu sujuuda wain sallaa qaa'iman asoo taagan hadduu tukado fasalluu qiyaaman adinkoo taagan tukada wanasala nebigu waa soo degay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo degay min almashruba meeshii iyo qolkii uu ku jiray ee muddadaa bisha ah uu ku hoyanayay ayuu ka soo degay litiscin wa cishriin sagaal iyo labaatan maalinkii bishu ahayd yani sagaal iyo labaatan maalmood kadib markaas uu bil ku dhaartay laga soo bilaabo sagaal iyo labaatan ahayd maalinkuu ka degaayo fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayu innaka aalayta shahran adiga qoyskaaga iyo reerkaaga bil ayaad ka dhaaratay haddana bishii weli ma dhammaanoo waxbaa dhiman fa qaala wuxuu yidhi ina shahra tiscun wa cishruun bishu waa sagaal iyo labaatan buu bishu marna sagaal iyo labaatanay noqotaa marna soddonay noqotaa qasab maaha mar walba inay soddon ahaato hadduu qofku marka dhaarto u yidhahdo mudabbila meel heblo tegi maayo uu ka dhaarto sagaal iyo labaatan maalmood markay soo marto waa tegi karaa mana aha qof dhaartiisa ka baxay maxaa yeele bilow sheegay bishuna sagaal iyo labaatan iyo soddon labadaba waa ku dhawoobaysaa xadiidkan saxaabadu markay nebiga la tukanayeen calayhi salaatu wasalaam ayagoo taagan ma ayagoo taaganay nebiga salaadda la dhammaysteen asigana uu fadhiyo maya riwaayadaha qaar ayaa caddaynayo fa ashaara ilayhim an ijlusuu ayaa ku jirta wuxuu nebigu u ishaaray calayhi salaatu wasalaam fadhiista way fadhiisteen markii salaadda laga baxayna hadalkan uu ku yidhi innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo sameeyey si loogu daydo shaahidka xadiidka hadda waxaa waaye rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ku sugnaa fii mashrubatin lah qolka meesha dalcadda ama murtafica ee sarreeyey ee nebigu deganaa ama uu joogay muddadaa bisha ah dumarkiisana uu uga fogaaday ayuu ku tukaday shaahidka xadiidkan uu u keenay albukhaari waa maxay baabka calaaqada uu la leeyahay bacdu ahlilcilmi waxay yidhahdeen calaaqada uu la leeyahay waa asalaa cala alkhashab ama fi lkhashab yacni baabu salaati fi sutuuxi waalmimbari waalkhashab oo khashabka xaggo uga jira xadiidkan waxay yidhaahdeen waa tii la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam aqalkaas uu deganaa ama guriga uu deganaa darajaatuha min juduuc laamaha geetimireedka waa qoryo sooma waa lagu qabsaday bukhaari arrintaana waxaa la yidhi jaranjaradii ayaa khashab ahayde laakiin guriga asiga meeshii lagu tukanaya inay khashab ahayd xadiidka kuma cadda xadiidka waxaa ku cad keliya in jaranjaradu ay khashab ahayd culammada qaar u jawaabaya waxay yidhaahdeen haddii jaranjaradu khashab ahayd guriguna khashab u ahaa oo sadxiga iyo meesha dusha dhammaanteedaa khashab ahayd halkaasuuna bukhaari raxmatullahi calayhi ka deliishanaya xadiidka asalku waa inuu khashab yahay khashabkaa dushii iyo qoryaha dushoodna nebigu sala allahu alay wasalam uu ku tukaday taana waxay deliil u tahay assalaa cala alkhashab inay mashruuc tahay oo ay bannaan tahay khashab iyo qoryo dushooda inuu qofku uu ku tukado qowlka ah inuu khashab yahay guriga dhan laazim miya haddii jaranjarada khashab tahay qolaa waxay tihi haddiiba jaranjarada khashab tahay guriguna waa khashab yacni meeshuu ku jiray saqafka lagu dul tukanaayana markaa waa min khashab oo qoryo buu noqonaya ma laazima haddii jaranjaradu khashab tahay sadxigu inuu khashab noqdo mase waxyaabo kale waa noqon karaan sadxiga ama guriga gudihiisa wax kale noqon kara waa muxtamal haddii la yidhaahdo khashabka meeshan kuma cadda bukhaari muxuu u keenay ujeeddo kaleo bukhaari u keenaa jiri karta baabku khashab keliya kuma saabsanayn baabku wuxuu ku saabsanaa asalaa fi sutuux walmimbari walkhashab asutuux soo saqafkii maaha gurigaanna meel saqaf uu ku yiilay guri sara waay waa saqaf dushii ayadoo lagu tukanayo ila waxbaa ka hooseeya asigana qaybta kor u ahaa jaranjara loo koraayey ku tukashada asiga lagu tukanayo waa asalaa fi sutuux ama fi saqaf lagu tukanayo yacni saqafyada ama sadxiyada dushooda salaada lagu tukanayo inay jaa'is tahay ayuu xadiidka daliil u yahay mar walba xadiidka munaasaba ayuu la leeyahay baabka haddii midda khashabka caddayn midda saqafka ama sadxiga ayaa ku cad sidaa darteedun imaamu albukhaari raxmat ullahi calayhi xadiidka u keenay fii hada albaab wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin